الحمد لله رب العالمين رضي الإسلام لنا دينا وجعلنا مسلمين وأتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين maktabadda masjidul ansaar waxay aad ugu faraxsan tahay inay idiin soo gudbiso muxaadaradan qiimaha badan ee ciwaankeedu yahay wamaa adraaka maa leylatu lqadri leylatulqadri maxaa magaca loogu bixiyey fadligeeda waa habeenkee maxaase la gudboon qofka doonaya inuu asiibo oo uu la kulmo leylatulqadriga
waxaa inoo soo jeedi doona insha allahu tacaala sheekh cabdilaahi xasan xaashi alberberaawi ka faa'iidaysi wacan oo wanaagsan
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه كتاب كيف فقهها halka ayaa insha allahu tacaala aynu ku joojin doonaa oo ramadaanta dambe ama waktiga kale ay suurto gasho ayaa inta hadhay aynu dhammaystiri doonaa intan markaa tobanka ka hadhay waxaynu qaadan doonaa insha allahu tacaala kelimaad ama duruus kooban oo u badan markaa waano iyo axkaamta la xidhiidha habeenadan khayrka badan ee aynu ku jiro darsigeenna maanta waxaynu ka hadlaynaa leylat lqadr leylat lqadri maxaa magaca loogu bixiyey fadligeeda waa habeenkee maxaase la gudboon qofka doonaya inuu asiibo oo uu la kulmo leylatulqadriga leylat lqadri sababta magaca loogu bixiyey ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim dhowr arrimood ayay ku sheegeen culimada qaarkood waxay yidhaahdeen sababta loogu bixiyey waxa waa min alqadri oo macnihiisu uu yahay alsharafu waalcadama sharafta iyo weynida marka magacaasi halka ayuu ka yimi maadaama habeenkanu yahay habeen weyn oo sharaf iyo mansilada ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ku leh ayaa leylatulqadri loo bixiyey inuu yahay habeenkani habeen weynna waxaa u daliila qowlka ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wamaa adraaka maa leylatu lqadr maxaa ku ogeysiiyey leylatulqadrigu habeenkaasi waxa uu yahay su-aashaasi waxay xambaarsan tahay weyneyn la weyneynayo habeenkaasi oo ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo leylatulqadrigu waxa uu yahay uu ku sheegay aayadaha dambe ayaa haddana su-aashaasi uu soo horreysiiye uu soo qadimay taase waxay tusinaysaa habeenkaasi inuu yahay habeen aada iyo aada u weyn waxyaaba markaa weynidiisa tusinayaana waa fara badan yihin oo insha allahu tacaala waxbaynu ka xusi doonaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa ma'khudun min alqadar waxaa magacani uu ka yimi qadarka ayuu ka yimi oo habeenka leylatulqadri marka la leeya waa habeenkii wax la qadaraayo macnuhu bay yidhaahdeen waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamay in qur-aanka la soo dejiyey habeen qadarku uu dhaco inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kulu amrin xakiim waa habeenka arrimo fara badan ilaahay subxaana wa tacaala uu xukumee uu qadaro qur-aankana waxaynu ogsoonnahay inuu soo degay leylatulqadriga oo ilaahay baa yihi inaa anzalnaahu fii leylati alqadr marka habeenkaa barakaysan ee ilaahay subxaana wa tacaala waxyaaba fara badan uu qadaro ama wixii sanadkaasoo dhan dhici lahaa waa habeenka leylatulqadriga markaa qadarka iyo leylatulqadriguna xidhiidh bay leeyihiin waxaad isweydiin kartaa su-aasha ah ilaahay subxaana wa tacaala khalaa'iqdaba intii aanu abuurin ayuu qadaray arrin kaste ee muxuu yahay qadarkan dhacaaya habeenka leylatulqadriga ilaahay subxaana wa tacaala uu ku magacaabay ilahay u leeyahy fiiha yufraqu kulu amrin xakiim qadarka dhacaya waa alqadru asanawi oo qadarka laftiisa ayaa maraatib leh ilaahay subxaana wa tacaala intaanu khalaa'iqda abuurin ayuu shay kasta qadaray kaas alqadru alcaam baa la yidhaha ama ataqdiiru alcaam waa qadarista caamka ee guud ee shay waliba uu hoos imanayo waxaa kaloo jira taqdiir cumriya oo kaa hore u waafaqsan oo aan ka hor iman ahayn oo qof waliba inta caloosha hooyada uu ku jiro marka ruuxda lagu afuufo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala malagga uu faraa inuu qoro afar arrimood ajashiisa iyo risqigiisa iyo inuu yahay shaqi iyo inuu yahay saciid saciid markaa kaasna ataqdiiru alcumri baa la idhaahdaa waxaa kaloo jira ataqdiir asanawi oo sanad kaste wixii sanadkaa dhici lahaa waxaa si gaara loo qadaraa oo bimacnaa loo qoraa iyadoo qadarkii caamka ahaa ee guudna arrimahaasi ay ku jiraan habeenka leylatulqadriga oo habeenka leylatulqadriga ayaa sanadkaa ilaa leylatulqadriga kale laga gaadhay ee inta udhaxaysa wixii dhici lahaa oo dhan ayaa gooni loo liisteeyaa oo loo diiwaangeliyaa walihaadaba saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen imise ayaa qof shawaaricda iyo suuqyada lugeynaya iyadoo habeenkii leylatulqadriga lagu daray liiska dadka sanadkaa dhimanaya waxaa laga yaabaa dadka qaarkood intaa loo geliyo liiska qaarkood in loo geliyo inay xajiyayaan qaarkoodna howlo kale ayaa liiskaasi loogu qorayaa waxaa kaloo jira taqdiir yowmiya oo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka ku uhi fi lqur'aani alkariim kula yowmin huwa fii sha maalin walba ilaahay subxaana wa tacaala waxbuu qadaraya oo u kala daberaya markaa qadarkaa sanawiga iyo kaa cumrigaa iyo kaa yowmigaahi waxay tafaasiil u yihiinuun qadaristii guud ee ilaahay subxaana wa tacaala intaanu khalaa'iqdaba abuurin shay kasta rabbi subxaana wa tacaala uu qadaray markaa sababta labaadna taas ba ahlucilmiga qaarkood ay ku tilmaameen maadaama wixii sanadkaa dhici lahaa habeenkaasi la qadaro ayaa habeenkan loo bixiyey leylatu lqadr waa habeenkii qadarku dhacaayay macnaheedu bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa leylatu lqadri loogu bixiyey weynida iyo sharafta iyo mansilada iyo ajarka weyn ee lagu gaadhayo cibaadada habeenkaasi la sameeyo oo ilaahay waa ka yidhi leylatu lqadri khayru min alfi shahr leylatulqadrigu waxaa habeenkaasi uu ka khayr badan yahay kun bilood macnaa dhinacyo marka laga egaabuu ka khayr badan yahay macnaa ma xagga adduunyada dadku ay helayaan ma xagga madaxtinimada ma xagga qofku horumar uu gaadhayo maya waa xagga cibaadada alkhayriyatu waa fii jaanib alcibaadaat oo cibaadada la sameeyo habeenkaas waxay ka khayr badan tahay cibaado la sameeyo kun bilood faralkiisuna farallada kale uu ka khayr badan yihin sunnayaashiisuna sunnayaasha kale ayay ka khayr badan yihin macnuhu waa sidaas weeye oo cibaadada aada samayso kun bilood ajarkii aada ka heli lahayd mid ka khayr badan baad helaysaa habeenkaasi haddii aada cibaadaysato marbana tusaalaan salaada faralka ee kun bilood aada tukanaysay ajarkii aada ka heli lahayd mid ka badan baad ka helaysaa salaada faralka ee habeenkaasi aada tukato salaada sunnaha ee habeenka aada tukato kun bilood salaada sunnahe aada tukato ajar ka badan baad ka helaysaa marbana waxa uu leegaanayaa macnaa ajarka salaada faralka aada ka helaysaa kunkaa bilood salaaddii aada tukanaysay macnaa ajarka aada ka helaysay nooca uu yahay ile salaadaha laftoodii baan isku nooc ahayn oo dadka habeenka leylatulqadriga tukanaya ee cibaadaysanaya laftooda isku ajar noqon maayaan sida dadka habeenada kale iyo bilaha kale cibaadaysanaya faralkaa qura ay wada tukanayeen laga yaabo inay isku xigeen oo saf qura ay ku wada jireen aanay ajar qura oo isleeg aanay uga wada helahayn waayo cibaadada markaa samaynteeda iyo xarakaadka qofku uu la imanayo qura ajarku kuma yimaado oo salaad laba qof ay isku wakti tukadeen oo ay isku meel ku tukadeen oo muuqaalkaa guud marka la eego isku si ay u tukadeen ayaa haddana kala ajar badan marka la eego ikhlaaskooda iyo khushuucdooda iyo xuduurulqalbigooda leylatulqadrigana waa saas oo kale oo laba qof oo habeenka qiyaamuleyl la wada yimi ayaa haddana ajarkooda uu kala badanayaa bisababi maa qaama biquluubihim min tacdiim illaah wa khawfihi wa khashyatih wa rajaa'ih waalkhushuuc waxaa ajarkooda kala geynaya qof walba qalbigiisa waxaa ku qumay oo ah weyneyn ilaahay uu weyneynayo alla ka cabsi raje ilaahay fadligiisa uu ka qabo iyo khushuuc iyo qalbigiisa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku qaabilo xagga ilaahay u jeediyey waxaa culimada qaarkoodna ay yidhahdeen qofka habeenkan cibaadaysta ayaa qadarkiisa iyo sharaftiisu ay weynaanaysa oo mid sara ilaahay agtiisa ay noqonaysa walihaadaba leylatu lqadri loo yidhi macaanidaas oo dhan ayaa sabab u ah baynu odhan karnaa in habeenkan magacaa loo bixiyo oo macaanidaasi isma diidayaan dhammaanteedna waa macaani iyo sifaad habeenkani uu leeyahay oo la odhan karo sababteeda ayaa magacaasi loogu bixiyey habeenka leylatulqadriga ayu leylatin hiya waa habeenkee waxaanu shaki ku jirin leylatulqadrigu inuu ku jiro bisha ramadaan oo nebi maxamed caleyh afdal salaati watasliim sidaasi waa sheegay sida axaadiida aynu ku arki doono laakiin axaadiida ka horba ilaahay baa wuxu uhi inaa anzalnaahu fii leylati alqadr qur-aanka waxaanu soo dejinnay macanaa soo dejintiisu waxay bilaabantay habeen leylatulqadriya qur-aankuna goorma ayuu soo degay dee bil ramadaan shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan qur-aanka soo degistiisu bil ramadaan bay bilaabantay leylatulqadri baanu soo dejinnay mar hadduu ilaahay yidhi bil ramadaan baanu qur-aanku soo degay uu yidhi labadaa aayood marka la isu geeyo waxaa ka soo dhex baxaaya leylatulqadrigu si la hubo inuu ku jiro bisha ramadaan oo aan shaki lahayn qur-aanku waxa weeyaan waa caddeeyey amaa bisha ramadaan habeenkeebuu ayuu ka yahay ahlucilmigu waa isku khilaafeen wuxuu sheegaa ibnu xajar raximah llahu tacaala ilaa afartan qowl inay culimmadu ay isugu khilaafeen qolo walibana waxa weeyaan daliil ay deliishadeen waxaase culimmadu ay u badan yihiin leylatulqadrigu inuu ku jiro tobanka dambe ee bisha ramadaan waxaana u daliilay xadiidka abu saciid alkhudri rasuulka uu ka wariyey oo rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam fabtaquuha fi lcashri lawaakhir bukhaariyo muslim baa warinaya waxaad ka raadisaan tobanka dambe waxaa culimmadu weliba ay u badan yihiin tobanka dambe habeenada witrigaa tirodu ay kala dhiman tahay koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka inuu u badan yahay way rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam taxaruu leylata alqadri fi lwitri min alcashri lawaakhir waxaad ka raadisaan leylatulqadriga habeenada tiroodu ay kala dhiman tahay ee tobanka dambe ku jira axaadiidka qaarkeedna waxaa ku soo aroortay fi saxiixi muslim taxaruu leylata alqadri fi sabci lawaakhir toddobada dambe ee bisha u dambeeya weliba si gaara uga raadiya laakiin ma ataa macnaheedu in la hubo inuu leylatulqadrigu habeen tiradiisu kala dhimantay mooyaane habeen kale aanu noqon ahayn habeenadaa si gaarun baa loogu sii rajo weeya laakiin waxaa dhici karta inuu noqdo habeen tiradiisu ay buuxdo labiyo labaatanka afar iyo labaatanka lix iyo labaatanka siddeed iyo labaatanka aimaana taa sheegay uu ka mid yahay alimaam ibnu cabdilbar raxmat ullaahi calayh bidabdi habeenka uu yahay xadiditaankiisa xataa saxaabada ayaa ku kala aragti duwanaa saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen jamaaca min asaxaaba oo ubaya ibnu kacab uu ka mid yahay hadalkiisuna waa madkuur fi saxiixi muslim waa mid ku xusan kitaabka muslim waxay yidhaahdeen waa habeenka toddobiyo labaatanaad ubaya ibnu kacab radia allahu canhu waaba ku dhaaran jirayba in laylatulqadrigu uu yahay habeenka bisha rabadan ay tahay toddobiyo labaatan xadiidu mucaawiyana waa ku soo aroora abu daawuud uu warinayo laylat lqadri laylat asaabic waalcishiriin waana xadiid saxiix laylat lqadrigu waa habeenka toddobiyo labaatanaad xadiid ibnu cabbaasna waxaa ku soo arooray inuu nin u yimi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uhi waxaan ahay nin odaya oo gaboobay wayashuqu calaya alqiyaam salaatuleyl inaan habeenkii u kacaana dhib iyo culays fara badan bay igu haysaa markaa bal habeen aan ku mitido rasuulka ilaahay u isheeg oo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam calayka bisaabici waalcishiriin habeenka toddobiyo labaatanaad ilaasho waana xadiid waxa weeyaan saxiixa saxaabada qaarkood waxay odhan jireen sida abu saciid oo kale waa habeenka koob iyo labaatanaad xadiid saxiixeynka ku jira ayaana abu saciid radia allahu canhu isna u daliishan jiray saxaabada qaarkood waxay odhan jireen waa habeenka saddex iyo labaatanaad oo cabdullaahi ibnu unays iyo sida imaamu nasaa-i uu warinayo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi waa habeenka saddex iyo labaatanaad marka waxaa isweydiinlaha axaadiidan see laysu waafajinaya axaadiidda qaar waxay tilmaamaysaa habeenka toddobiyo labaatanaad axaadiidda qaar saddex iyo labaatanka axaadiidda qaar koob iyo labaatanka hadalka rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar hadduu rasuula ka sugnaaday suurtagal ma aha inuu isburiyo iska hor yimaado waa in la iswaafajiyo waxaa la isku waafajinayaa in la yidhaahdo laylatulqadrigu waa guurguuraa ee habeen haabita oo aan dhaqaaqin ma aha waxaa laga yaabaa sanad inuu noqdo habeenka koob iyo labaatanaad xadiidka abu saciidna taasaa lagu xambaarayaa sanadkaa inuu ku beegmo habeenka koob iyo labaatanaad sanad inuu noqdo habeenka toddobiyo labaatanaad xadiidu mucaawiya wa bnu cabbaasna taas ayaa lagu xambaaraya habeen inuu noqdo sanad inuu noqdo habeenka saddex iyo labaatanaad xadiidka cabdillaahi ibnu unaysna taasaa lagu xambaaraya idan laylat lqadri tatanaqal waa guurguurtaa bishaa rabadaan baanay ku dhex wareegtaa tobanka dambaanay si gaara macnaa laylatulqadrigu ugu sii dhex jiraa habeenada tiradoodu kala dhiman tahay ayaa si gaara waxa weeyaan loo sii rajaynayaa habeenada axaadiidu ay ku soo aroortay ayaa si gaara loo sii rajaynaya masalada marka markii hore rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa loo sheegay laylatulqadrigu habeenka uu yahay waaba loo cayimayba oo rasuulku wuxuu ihi sida abu saciid warinayo isagoo saxaabada u khudbadaynaya inii uriitu laylata alqadri laylatulqadrigii ayaa lay tusiyey uma unsiituhaa dabeetana waa la ilowsiiyey maxay ti sababta rasuulka calayhi salaatu wasalaam sababtu u ilaabay waa maxay in la ilowsiiyo se xikmada ku jirtaa waa maxay sababtu u ilaabay rasuulku waa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam albukhaari warinayo wuxuu saxaabada ku uhi inii kharajtu liukhbirakum laylata alqadr waan soo baxo gurigaydaan ka soo baxay si aan idinku waramo laylatulqadrigu habeenka uu yahay wanaa waa habeen hebel fatalaaxa fulan wa fulaan hebel iyo hebel ayaa iskhilaafay oo murmay laba saxaabi oo murmayo iskhilaafsan buu kusoo baxay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam yacni faruficat faruficat buri rasuulku yacni cilmuhaa waa la rafciyey habeenkaa waa la rafciyey macanaa waa la kor yeelay macnaheeduma waxa weeyaan laylatulqadriba ma jiro waa la baabiiyeyba oo habeen laylatulqadr la dhaha mama jiraba shiicada ayaa xadiidka sidaa ka fahmay laakiin waa faham baila oo fa ruficat waa la kor yeelay maaha laylatulqadriga laftiisii baa la kor yeelay laylatulqadriba ma jiro ee macnu waxa weeye cilmuhaa ile marka hore rasuulka waa loo cayimo waa loo sheegaye habeenkay tahay laylatulqadrigu sheegistii lai sheegay cilmigeeda markii hore aan helay ayaa la kor qaaday laakiin laylatulqadrigi weli waa jiraa oo inuu weli jiro maxaa u daliila dee waxaa u daliila rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam faltamisuuha fi lcashri alawaakhir fi lwitr tobanka dambe ka raadiya oo habeenada tiroodu kala dhimantay ka raadiya haddii laylatulqadrigiiba la baabiyey sida shiicadu ay leeyihiin oo laylatulqadriba aanu jirin waxaan rasuulkuu leeyahy tobanka dambe ka raadiya waa maxay markuu sheegay kadib in la rafciyey markaa waxa la rafciyey waa ogaalkeedii habeenka laftiisii maaha rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga tacsiyadaynaya cilmiga noocaasi ah ee khilaafkaasi sababu u noqday inuu meesha uu ka baxo wa casa an yakuuna khayran lakum faltamisuuha fi lcashri alawaakhir waxaa laga yaabaa qarinta habeenkaasi habeenka uu yahay laydinka qariya inay idiin khayr badan tahay ee bal tobanka dambe ka raadiye oo khayrka ku jira waa maxay habeenkaa in laynaga qariyey maxayse tahay xikmadda ilaahay subxaana watacaala uu qariyey xikmaddu waxay tahay si addoomaha ilaahay cibaadada ay ugu dadaalaan fii jamiici layaali habeenada oo dhan ilaa uu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canh qofka habe sanadka oo habeenadiisa oo dhan salaatuleyl tukadaa laylatulqadriga waa helayaa shaki la-aan macnaa baladaba fiirsa saxabada ridwaan ullahi calayhim wuu hubaa ibnu mascuud in laylatulqadrigu rabadaanu ku jiro laakiin maxay tahay sababta uu odhan waayey rabadaanuun ka dhex raadiya ee uu yidhi qofka sanadka oo dhan salaatuleyl tukadaa yudriku laylata alqadri walaa maxaala sababtu waxay tahay waa si cibaadada uu ugu dhiiri geliyo addoommaha ilaahay oo aanay odhan rabadaan oo qura ayaanu cibaadaysanaynaa ee sanadkao dhan cibaadada gaar ahaan qiyaamu leylka ay ugu dadaalaan inuu ujeeddadiisu sidaa ay tahayna waxaa sheegay ubaya ibnu kacab radia allahu canh oo yidhi ibnu mascuud wuu og yahay laylatulqadrigu habeenka uu yahay macnaa meesha uu ku jiro laakiin wuxuu doonayaa inuu addoomaha ilaahay ku dhiiri geliyo cibaadada marka in aynu dadaallo oo bishoo dhan aynu dadaallo oo tobanka dambe o dhan aynu dadaallo oo habeenada tiroodu kala dhimantao dhan aynu dadaallo ayaa ay tahay ujeeddada laynooga qariyey habeenka markaa laylatulqadriga waxaa sabab u noqda in laynaga qariyadoo xikmaddu taa ay tahay khilaafka taasina waxay tusinaysaa khilaafku inuu yahay shar oo maslaxo diineed iyo maslaxo adduunyo labadaba waa lagu waayaa qaala cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu see bukhaari warinaya alkhilaafu sharun khilaafku waa shar mar hadduu shar yahayna khilaafka waxa la idhaahdo waa in lagu dadaalo in meesha laga saaro waa inaanu qofku ka qayb qaadan hadduu ka qayb qaato khilaafku waa sii kordhinaya wy ilaahay naxariistiisaa khilaafka lagu waayaa walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk kama suulayaan inay iskhilaafsanaadaan waxaa khilaafkaa sharkaa ka badbaadaya un oo arrin khilaaf sabab u noqonaysa isagoo aan la iman ahayn qofka ilaahay subxaana wa tacaala wuu naxariisto laylatulqadriga fadligiisa aynu u nimaadno haddii aynu ka hadalnay waktigiisa fadligiisa waxay noogu filan in ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan wax kale aan ka hadlahayn habeenkaasuun sifaynaysa inuu ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey ilah uhi inaa anzalnaahu fii laylati alqadr qur-aanka waxaanu soo dejinay laylatulqadri baanu soo dejinay macnaa soo dejintiisa ayaa bilaabantay weeye wamaa adraaka maa laylatu lqadr maxaa ku ogeysiiyey laylatulqadrigu wuxuu yihi su-aasha ujeeddada laga leeyay horeynu u tilmaano waa weynida habeenka ayaa laynoo sheegaya laylatu lqadri khayru min alfi shahrin habeenka laylatulqadriga la idhaahdaa kun bilood buu ka khayr badanyay oo cibaadada la sameeya cibaado kun bilood bay ka khayr badanta tanazalu lmalaa'ika malaa'igta ayaa soo degta waaruux baa soo dega malaku jibriila fiihaa habeenkaa dhexdiisa iskama soo degaana biidni rabbihim rabbigood ogolaanshihiisay ku soo degaan oo ayaddu waxay tusinaysaa malaa'igtu inay meel sare degan yihin samooyinkay degan yihin waa sukaanu samaa halka ay u soo degaan ee ay yimaadaanna waa dhulka habeenka ay yimaadaan marka hore oo malaa'igtu waa soo degaan oo dhulka waa yimaadaan oo malaa'ig soo degtaa waa jirtaa laakiin habeenkani wuxuu la gaariyay siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa uu ku sheegay habeen malaa'igta samada ka soo degtee dhulka ay u soo degtaa ay ka fara badan tahay ma jirto oo habeenka malaa'igta u faraha badani ay samada ka soo degaan ee dhulka ay u soo degaan taasina waxay tusinaysaa habeenkan khayrkiisa iyo barakaadkiisa salaamun hiya xataa maطlaci اlfajr habeenkaasi waa salaam waa nabadgelye min ashuruur wاlaafaaq wاladiya wuxuu xambaarsan yahay nabadgelyo laga badbaado sharka qofkii ilaahay khayr la damcaa sharka waa ka badbaadaya habeenkaa khayr buu ka shaqaynaya laga badbaado dhibaatada qofku aanu cidna dhibaatayn isagana aan la dhibaatayn aafaadka iyo masaa'ibta laga badbaado khayrkiisaasina waa soconayaa xataa malaca alfajr xataa maطlaci alfajr ilaa waagu uu ka baryaayo hadihi suura waxay sheegtay fadaa'il fara badan oo habeenkaasi uu leeyahay fadliga koowaad waa habeenkii qur'aanku uu soo degay inaa anzalnaahu fii laylati mubaaraka inaa kunna mundiriin waa habeen barakaysan sida aayaddan kale ay tilmaamayso barakadana sideeda waxaa la idhaahdaa waa kahratu alkhayr alilaahi fi shay wa hubuutuhu fiih khayrka xagga ilaahay ka yimi badnaanta shayga uu ku badan yahay baraka la idhaahdaa ee uu ku sugan yahay shaygaa dhexdiisa marka habeenkan marka ilaahay uu ku tilmaamay inuu yahay leyla mubaaraka waa habeen khayrka xagga ilaahay ka yimi uu ku fara badan yahay weliba uu ku sugan yahayoo marnaba aan laga waayahayn habeenkan habeen weyn inuu yahay way suuraddani tilmaanta wamaa adraaka maa leylatu lqadr maxaa ku ogeysiye leylatulqadrigu wuxuu yahay aqoon intee leeg baad u leedahay su-aashu waxay xambaarsantahay weyneyn habeenkan la weyneynayo cibaadada habeenkan la cibaadaystaa cibaadaadka kale waa ka khayr badanta cibaadada kun bilood ayay ka khayr badanta leylatu lqadri khayru min alfi shahr waa fursatun cadiima markii la xisaabiyey kun bilood saddex iyo siddeetan sannadood iyo weliba googo weyn bal ka war saddex iyo siddeetan sannadood iyo weliba dheeraad cibaadada cibaadaysanaysay faral iyo sunne waxaa ka khayr badan cibaadada habeenkaa aada cibaadaysato ayaa ka khayr badan qofka ilaahay u waafajiye khayr intee leeg ayaa ilaahay subxana watacaala u waafajiyey ka waran qofka habeenkaasi sanado badan waafaqa labaatan sannadood soddon sannadood oo soddon sannadood tobanka rabadaane dambaba cibaadaysanayay suu leylat lqadriga u asiibo ama rabadaan oo dhanba kam min khayrin wufiqa ilay khayr intee leeg ayaa qofkaa la waafajiyey malaa'igta ayaa soo degta habeenkaa weliba iyagoo tiradoodu aad ay u fara badanta malaa'igtuna waxay la soo degayaan waa raxamaad raxmad ilaahay iyo barakaad iyo sakiina xasilooni ayay la soo degayaan iyo qadar ilaahay subxaana wa tacaala fiiha yufraqu kulu amrin xakiim amra min cindina inaa kuna mursiliin buuhi ilaahi subxana wa tacaala habeenka fadaaishiisa waxaa ka mid a waa habeen nabadgelyo ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi salaamun hiya xataa maطlaci اlfajr waa habeen nabadgelyo iyo badbaado yuu u yahay nabadgelyo iyo badbaado ahlu liimaan ahlu lcibaada daday ka faa'iidaysanaya fursadda noocaasiya malaa'igta ayaa salaamaysa oo addoonka habeenkaa cibaadaysanaya ugu ducaynaysa ilaahay subxana wa tacaala inuu badbaadiyo oo shar iyo dhib oo dhan uu ka badbaadiyo waxaa habeenkan fadaaishiisa ka mid a waxa weeyaan qiyaamka iyo salaatuleylka habeenkaa la tukadaa waa ka khayr badan tahay salaatuleylka habeenada kale la tukado dembi dhaaf bay xambaarsantahy man qaama ramadaana man qaama laylata alqadri iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbih bukhaariyo muslim baa wariyey qofka leylatulqadriga salaatuleyl isu taaga isagoo rumaysan habeenkan inuu yahay habeen khayraadka aanu sheegnay leh oo ilaahay uu barakeeyey qiyaamkiisaana ajar laga helayo ajarna ku dalbayo ku raadinaya oo niyadiisu ay tahay khaalisa lilah oo ujeeddo kale aan lahayn dembigiisii hore o dhan baa loo dhaafaa waxay culimmada qaarkood ay yidhaahdeen sida ibnulmundir oo kale kabaa'irta iyo sakaa'irta labadaba waa loo dhaafaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahen sakaa'irtii baa loo dhaafaya kabaa'irtiina in laga khafiifiyaa waa wax dhici kara waana sida alimaamu nawowi raximah llahu tacaala fii sharxi muslim uu ku yidhi waxaa a'immada qaarkood ay dhahen sida sufyaan oo kale ducada habeenkaa la ducaysto ayaa ka khayr badan salaada la tukado waxay u jeedaan yacnaa qofku salaad bilaa ducaa inuu tukado iyo habeenkaa inuu ducaysto uun inuu ducada farabadiyo ayaa khayr badan bay yidhaahdeen laakiin macnuhu muxuu noqonayaa hadduu isku daro ka waran salaadii iyo ducadii laa shaka inuu labada khayrba waxa weeyaan uu helaya marka habeenka waa in ducada aada loo farabadiyo oo salaada dhexeeda lagu ducaysto oo la ducaysto waktiyada si gaara adiladu ay u sheegtay inay yihiin mawdicu ducaa meel duco sida atixiyaadka kadib oo kale oo ma aha imaamka dadka tukinaya atixiyaadkiiba iyagoo ma'muumiintu aan dhammayn inuu salaamu calaykum markiiba yidhaahdo hada waa khata waa isticjaal waa deg deg atixiyaadka marka la dhammeeyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ka dambeeya marka la dhammeeyo imaamku waa inuu ducaysto si dadkuna waxa weyaan ay u ducaystaan oo markiiba inuu salaamo naqsado maaha sujuudda waa in la dheereeyo lagu ducaysto waa mawdicu ducaa sujuuddu aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi huwa wasaajid faakiruu fiihi min adducaa faqaminun an yustajaaba lakum waxaa ilaahay aada ugu dhowdahay markaad sujuudsantihi markaa ducada badiya buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaad mudan tihiin in laydinka aqbalo ducada habeenkaa ilaahay uu ka aqbalaana waxay ka khayr badan tahay duco kun bilood aada ducaysanaysay ayay ka khayr badan tahay ducooyinka markaa gaarkaa ee habeenkan ay tahay si gaara in loo ilaashado oo la farabadiyo waxaa ka mid a ducada caaisha rasuulku uu baray qaalat caaisha ara'aytu in calimtu aya laylatin laylatu lqadr ka waran rasuulka ilo haddaan ogaado habeenka laylatulqadrigu uu yahay suurtagal ma tahay qofku inuu ogaado xadiidkan masaladaasaa laga faa'iidaysanaya inay suurtagal kuu tahay inaad ogaato laylatulqadrigu habeenka uu yahay waayo dee calaamaad buu leeyahy insha allahu tacala aynu sheegi doono oo calaamaadka markaad aragto habeenkani habeenkii laylatulqadriga inuu yahay waad garan kartaa haddaad calaamaadkii rasuulku calayhi salaatu salaam uu sheegay aada taqaano calaamaad habeenka dhexdiisa ka muuqda iyo calaamaad habeenku markuu baxo muuqanaya waanaynu tilmaami doonaa maa aquulu fiiha habeenkaa maxaan idhaahdaa rasuulka ilaahay qaala quulii allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii ilaahay waxaa tahay mid dhaafis badan oo bani aadamka khaladkooda iyo dembigooda aan ku wada ciqaabin oo aan u wada qaban ee ilaahay ow i dembi dhaaf ilaahay waxaa loogu tawasulay magiciisa alcafuw iyo sifadaasi ah sifatu alcafu sifada dhaafitaanka dabeetana waxaa la weydiisanayaa dhaafitaan cafu baa ilaahay la weydiisanaya fi dunya walaakhira ma doonaysaa ilaahay adiga inuu ku cafiyo addoomaha ilaahay ee ay arrin idin dhex taallo adiguna cafi ama khalad ama gaf adiga kaa galay sidaad cafis ilaahay u doonaysaa iyadoo adigu aanad diyaar u ahay inaad wax cafido aljazaau min jinsi alcamal sida addoomaha ula dhaqanto ayuu ilahayna kuula dhaqmayaa ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilaahay yuu la hadlayay abubakar mistax oo ay qaraabo ahaayeen oo abubakar uu biilin jiray ayaa wuxuu ka qayb qaatay fitnadii fitnat lifk beentii caaisha radia allahu canha munaafiqiintu ay ka sameeyeen dadkii ay raadaysay ee warkaa sii sheeg sheegay buu ka mid ahaa markii caaisho ilaahay uu beri yeelay ayaa abubakar wuxuu ku dhaartay ninkaasi maadaama inantiisii uu dhibaateeyey caaisha oo beri ah dadkii dhibaateeyey uu ka mid ahaa inuu ka jaro biilkii uu biilin jiray ilaahay baa wuxuu ihi walaa ya'tali ululfadli minkum yaanay dhaaranin kuwa fadliga leh waman qaba liabii bakr abubakar saaxibu fadiila wa fadlin inuu yahay ayuu ilaahay subxana wa tacaala sheegay manaa yaanay ka dhaaran inay nafaqeeyaan ay wax siiyaan kuwa masaakiinta ee weliba qaraabada aye ilahay muxuu ku gebagabeeyey alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miyaydaan jeclan ilahay inuu idin dembi dhaafo sidaad u jeceshiin ilahay inuu idinka idin dhaafo idinkuna addoomaha ilaahay idinku gafaaya macnaa u dhaafo ilahay cafiskiisa ayaad heli doontaane laylatu lqadriga waxaynala gudboon inaynu taxari ku samayno baadi goob qofku markuu shay doondoonayo dee wuu dhaqaaqaa soo ma oo wuu hawlgalaa shaygaa helitaankiisa geelaagu hadduu kaa lumo waad baadi doontaa soo ma haddii alaabtaadu ay kaa lumto shayga dan iyo ujeeddo aad ka leedahay waad raadisaa waad baadi doontaa dee habeenkana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagu yidhi baadi doona taxaruu laylata alqadr fi alcashri alawaakhiri min ramadaan habeenka laylatulqadriga la idhaahda ka raadiya oo ka baadi gooba tobanka dambe ee bisha ramadaan ka baadi doona macnaheedu waa maxay macalaamadaha ageegaba maya macnuu waxa weeye habeenkaas si aad u waafaqdaan habeenadaasoo dhan cibaado ku dadaala oo nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim kana yجتahid ma laa yجtahidu fi غayriha إida dakla الcashr kana yجtahidu ma laa yجtahidu fi غayriha ay min ramaضaan dadaal aanu bisha ramadaan inteeda kala lahayn oo bimacnaa dheeraadka a dadaalka inta kale uu dadaalayay ayuu dadaali jiray rasuulku alayه الsalaatu wasalaam tobanka dambe kana الnabiyu عalayhi الsalaatu wasalaam إida dakla اlcashru wuxuu ahaa marka tobanku ay soo galaan shadda mi'zarahu guntigiisa ayuu adkaysan jiray ictazala annisaa liajli alcibaada shaygii ilaahay u xalaaleeyey ayuu ka dheeraan jiray cibaadada si ugu gacan bannaanaado cibaado waxaan ahaynba si aanu u qaban waxaa markaa uu tafaxaydan jiray habeenkaa raadintiisa iyo baadigoobkiisa waaxyaa leyl habeenkaasuu noolayn jiray wa ayqada ahlahu khayrka iyo wanaagga waa u toosin jiray macnaa reerkiisana waa u toosin jiray marka habeenkana waa habeen mudan in la baadi doono oo la raadiyo waxaa lagu baadi doonayaana waa cibaado qiyaamu leyl iyo qiraa'atu qur'aan qur-aan la akri iyo ducaa iyo dikru llahi tabaaraka wa tacaala oo ilaahay lagu loogu tukado qur-aankiisa lagu akriyo oo lagu baryo lagu xuso qalbi soo jeeda oo khushuucsan oo ilaahay subxaana wa tacaala xusuusano ilaahay uu ku wen yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala jecel oo cibaadadu ay u dhadhamayso oo cibaadadu ay raadeynayso oo cibaadadu qofka qalbigaa xambaarsan ee xaaladdiisa wax ka beddelayso oo sabab ay ugu noqonayso inuu u noqdo habeenadaas inay u noqdaan nuqطatu tagayur wa inطilaaqa jadiida ilaa طariiqi اlistiqaaca bar isbedel xaaladdiisu ay isbedesho oo hadduu xaalkiisu xasan aha mid wanaagsan uu ka guuro ila alaxsan mid ka sii wanaagsan uu guuro hadduu xaalkiisu aha mid sayi oo xun uu guuro macanaa xaala xasana xaalad wanaagsan waxa weeyaan uu guuro marka isbedel baa la rabaa in habeenkani iyo habeenadan laga dhex raadinayaaba inay nagu sameeyaan taqyiir iyo isbedel macanaa hadalkeenna afcaasheenna qalbigeenna mucaamalaadkeenna cibaadaadkeenna waa in isbeddel muuqda habeenadan ay ku sameeyaan qofkaas ayaa ka faa'idaystay qofka habeenkan ka seexda ama wax kale kaga mashquula hadduu doonayo mubaaxba ha noqdee waa qof khayr fara badan ka qaday bal meel wax wanaagsan oo aad jeceshay lagu qaybsadayoo adigoo aad ka qaday oo faramadhnaan aad kala dhaqaaqday ka war arrin adduunye hadday tahay raadintee leeg bay kugu yeelan lahay maxaad u malaynaysaa sahaydii aakhiro oo la qaybsanayo oo aad ka qaday lilaahi fiiha layla khayrun min alfi shahr man xurima khayruhaa faqad xurim rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay bishaa ramadaan wuxuu dhexdeeda dhigay oo uu ku leeyahay habeen kun bilood ka khayr badan habeenkaa qofka ka qadaa khayrkeeda qofka ka qadaa waa qof qaday muxuu ka qaday khayr oo dhan buu ka qaday weyaan macnehi faqad xurib macnaa wixii uu ka qaday lama carabaabin waa si loo weyneeyo qofkani wuxuu ka qaday oo loogu muujiyo wax weyn qofkani inuu ka qaday oo yahay qof xaqiiqatan iyo dhab ahaan waxa weeyaan khasaaray marka waa inaynaan ka qadin habeenkaas oo habeenadaasi uu ku dhex jiro oo dhan cibaadada waxa weeyaan aynu ku camirno habeenkani waxa uu leeyahay calaamaad calaamadahaasi qofka muslimkaahi markuu arko waxay u kordhinayaanun xasilooni tumaaniina iyo kalsooni dheeraad ah ayay u kordhinayaan wanaaggii uu sameeyey buu ku farxayaa qofka kii kalena waxa uu ka naxayaa uu ka xumaanayaa habeenkaasi seegitaanka uu seegay oo khayrkaasi uu ka qaday inuu xaalkiisa xagga dambe ka hagaajiyo ayaanu ku dadaalaya waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam sida imaamu tirmidi uu warinayo man sarathu xasanatuhu wa saa'athu sayi'atuhu fa huwa muumin bal miisaanka isa saar qofka marka wanaag uu sameeyo ku farxa hadde kibir ka qaadi maayo iyo faan dadka ugu faano laakiin isagaa ku farxaaya inshiraax buu dareemaya laabtiisu inay khayrka u ballaadhato oo ay ku xasisho oo waxa weeyaan ku dego waa muumin qofka xumaantiisa ka xumaada marka xumaan uu sameey uu ka xumaanay uu ka murugoonaya waa muumin waayo xumaanta inuu ka xumaado uu ka murugoodo maxaa sabab ah iimaan qalbigiisa ku jiraa sabab ah laakiin qofka hadduu iimaankiisu daciifo oo uu gaadho heer uu noqday waxa weeyaan albataariya ay noqotay daciifa jiddan baytarigu hadduu daciif noqdo kama shaqaysiiyo soo maha shaygii loogu tala galay hadda weli muu dhiman laakiin waa daciif heer buu gaadhay aanu dhaqaajin oo aanu ka shaqaysin iimaanka mararka qaarkood heerkaa gaadhay isagoo qofki weli mu'mina oo muslima oo aan gaaloobin ayuu noqonayaa mid iimaankiisu uu daciifayo oo aanu dhaqaajin ahayn soo ma jiraa dadka qaarkood kuwo xanuunsanaya oo xanuunku uu gaadhsiiye heer aanay far dhaqaajin karin bal isha baalkeed aanay dhaqaajin karin laakiin weli ruuxda ay ku jirto dadka qaarkood baa iimaanka ku jiraa ruuxda uu la meeqaanyi o aanu dhaqaajin ahaynba oo xagga cibaadadii khayrka aanu dhaqaajin ahayn oo sharka iyo xumaanta aanu ka celinahayn markaa qofkan marka xumaan uu sameeyo ka xumaanaya ee ay gubaysa ee dhibsanaya ee markiiba ka soo noqonaya waa qof iimaanlo weeye calaamadahan markaa waxaa qofka ay u siyaadin karaan haddii habeenka dhexdiisa uu arko inuu cibaadada uu sii kordhiyo inta habeenka uu joogo oo dhan calaamadahaas waxaa ka mida in jawigu uu yahay jawigu habeenkaa jawi munaasiba aan kululayn aan aada u qaboobayn macanaa kulayl hayru muctaada dee kulaylkii loo bartay meeshaa looga bartay ila cimilooyinka dhulka laftooda ayaa laftiisa ayaa kala duwane meeshaa la joogo kulaylkii looga bartay mid dheeraadka ah male weeyaan macnaha haddii meel qabow ay tahayna qabowgii looga bartay mid dheeraadka ah habeenkaasi male waa muctadil alriyaax saakina dabayluhu habeenkaa waa degan yihiin ibnu cabaas wuxuu leeyay rasuulku wuxu uhi laylat lqadri laylatun samxatun dalqa waa habeen degan laa xaara walaa baarida mana kulula mana qabooba tusbixu shamsu sabiixatahaa daciifatan xamraa qoraxdu waxay soo baxaysaa subaxnimada habeenkaa ka dambaysa iyadoo daciif manaa iyadoo fallaadho markiiba indhaha kaa qabanaya aan lahayn waa sida dayaxoo kale fallaano ma leh xamraa iyadoo cas ayay soo baxaysaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa calaamadaha ka mid a kuwaa raaca inuu qofku dareemo xasilooni iyo degenaansho inuu dareemo xasiloonida iyo degenaanshaha malaa'igta ilaahay ay xambaarsantah ee samada ay kala soo degaysa ee dhulka ay la imanayso oo laabtiisu cibaadada ay u ballaadhato oo macaanka iyo dhadhanka cibaadada waxa weeyaan uu helo waxaa saasoo kale calaamadaha ka mid a in lagu riyoodo oo dad fara badan riyoodu ay isku waafaqdo inuu habeenkaasi yahay habeenkii laylatulqadriga oo markii saxaabo fara badani ay ku riyoodeen wuxuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan u arkaa riyadiini inay isku waafaqday in laylatulqadrigu uu ku jiro tobanka dambe xadiid kalena toddobada dambe araa ru'yaakum qad tawaata'at cala sabc waxaan arkaa riyadiin oo isku waafaqday toddobada dambe inuu ku jiro ee faltamisuuha fi sabci ilaa waakhir toddobada dambe ka raadiya marka waa calaamad haddii dad fara badan oo kala duwani weliba dad saalixiin oo khayr lagu tuhmayaa ay ku riyoodaanoo riyoodu habeen gaara ay isku waafaqdo waa calaamad ka mid a calaamadaha laylatulqadriga lagu garto sida xadiidka horeba ku xusan waxaa calaamadaha ka mid ah inay qoraxdu ay soo baxdo laylatulqadriga subaxnimada ka dambaysa iyadoo fallaadha aan lahayn kaannahaa tastun iyadoo tashti aada moodid xataa tartafic saasaanay ahaanaysaa ilaa dhulka ay kor uga kacdo oo ay ka go'do xadiidkaana muslim baa warinaya waana calaamadda ubaya ibnu kacab u daliishaday habeenkii uu ku dhaartay inuu ahaa laylatulqadr oo markii la yihi maxaad ku garata in sabca wa cishriinkaas uu yahay laylatulqadrigii qaala bilcalaama de calaamadii baan ku gartay buu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu noo sheegay oo qoraxdii baa subaxnimadii yeelatay sifadii waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay calaamado kaleo waxaa jira khuraafaad ah dadka caamada ay isla dhex maraan waa wax daliila aan lahayn waxaa ka mid a waxa weyaan calaamadahaas inay yidhaahdaan biyaha dhanaan ama qadhaadhi habeenkaa macaan bay noqdaan oo badda haddaad gacanta darto oo aad afka geliso baddii ood xareed moodid baad arkaysaa bay yidhahdaa hada laa asla lahu fi ddiin wax asal loo daliila maaha taas badduna mar walba waa dhanaan tahay adaa ku wareeri doona haddaad biyaha badda waxa weeyaan aad la dhamiso si aad leylatulqadri aada u raadiso waxaa ka mid a calaamada sheegaan aydu ma cido bay yidhahdaan habeenkaasi aydu ma cido dameeruna ma ciyaan taas lafteeduna daliil saxa ma leh calaamada inta aynu sheegnay ayuunbaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ka sugnaatay marka habeenkaas walaalayaal aynu baadi doonno caawa waa habeenkii saddex iyo labaatanaad waa habeenka saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen waa leylatulqadrigii waxaa habeenada si gaara loogu rajo qabo in laylatulqadrigii ay noqdaan marka bal caawa habeenada aynu baadi doonayno aynu ku darro oo insha allahu tacaala qur-aan badanna caawa ku tukan doonaa salaaduna waxay bilaabmi doontaa ugu dambayn kawda iyo barhka ayay bilaabmi doontaa caawa insha allahu tacala fii masjidina hada masaajidkeena ilaa waxa weeye waktiga suxuurta salaad iyo qur-aan iyo duco ayaa insha allahu tacaala aynu wadi doonaa waxbana ku noqon mayno qof qiyaamuleil cudur ka qaaday weli maad aragta xanuun ka qaaday dadka haddii la dhaha maqaaxida istaagoo b b sida dhegaysta hadday b b sidu laba saacadood ama saddex saacadood socon lahayd way taagnaan lahayn oo way dhegaysan lahayn ku daali maayaan wax kalaa u qurxinayaan laakiin masaajidka marka la soo galo ee cibaadada waxa weyaan loo istaago cibaadadan shaydaankaa kugu cuslaynaya nafta ayaa kugu cuslaynaysa marka waa inaad la jihaaddo shaydaanka iyo naftaba haddaad maalmaha hore la jihaadana inta dambe wax fudud ayaa cibaadadu ay noqon doontaa marka khayrkiiyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala habeenadan uu dhigay waa fursade garan mayno in mar dambe ayna soo mari doonaan aynu ka faa'idaysano bal ka waran haddii laynoo sheegi lahaa layna odhan lahaa rabadaan tanaa rabadaan idinku dambaysa maxaynu yeeli lahay qofka khayr doonaya muxuu yeeli lahaa waa dadaali lahaa soo maaha si uga sahay qaato waayo dee miyaad og tahay inay kugu dambaysiyo in kale ballanqaad miyaad haysataa in rabadaanta sanadka soo socota aada gaadhayso imisaa sanadkii hore kula tukanayo kula soomanaa oo sanadkanna waxa weeyaan ciidda xagga hoose ka xiga geeridu ay u timi oo ilaahay subxaana wa tacaala woofsaday kuwaasi waddada ay mareen ayuunbaa inaguna aynu maraynaa goor aynu waddadaa mari doonno albaabkaana aynu garaaci doonno gurigaa xabaasha laydhaana aynu geli doonnana garan mayno markaa xaalad walba aynu ka faa'iidaysanna gaar ahaan wakhtiyada faadilka ee khayrka badan yaynaan walaalayaal iska dayicin oo aynaan fududaysanin sala allahu calaa nabiyina maxamed